kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada riwaayadan gaaban oo ku saabsan kalsoonida lagu qabo dowladda soomaaliya aanise ka kiindhaxbaxo jiliyaasha haa cabdishakuur iyo warsame see la yahay maxaa xalal ugu bariyey waa ilaahay mahadii muxajiin siduu yahay reerku oo maxaa cusub saakay oo naga dambeeyey war anaa haayo wadna alle wax badanse ma jiraan oo waa iska xaal adduun haye haye soo dhowow oo soo fadhiiso marwo qamar iyo madiino wayba soo socdaan waa kuwaas soo muuqda iyaguna way nagu soo biiri doonaan dhowaan haa waan arkaa bidhaantooda ayaanba goor hore u jeeday waxaan kaloo filayaa inay nagu soo biiri doonaan guddoomiyaha degmada iyo dhammaan inta ay sheekadan qusayso
allow kulankeena ka yeel mid kheyr qaba odumuxudiinoo saaki maxaa daran oo laisku kaaniyeeray waa wax wanaagsan inaan isku nimid waxaan ka hadlaynaa waxa annaga iyo gobolkaba ay dani noogu jirto waana wax u baahan mar walba inaan ka fadhiisanno hadda waxaan sugaynaa guddoomiyaha gobolka maxamuud iyo taliya faarax iyaguna kulankeena muhiim ah wixii kale oo dad ah iyagaa imaan doona laakiin muhiimadda kulankan waa iyaga waan sugaynaa
waa run oo madaxdeenii waa inaan wax la ogaana waxna ay nagu hogaamiyaan waa kuwaan oo ilaahayba nabad keenayay waaba kuwaan oo jaanta isla haya
waan dhownahay waana mahadsantihiin kulankeenna maanta waa mid farxad leh waxaana filayaa inuu noqdo mid natiijo wanaagsan ay ka soo baxdo haa guddoomiye waa sidaas sheegtay koley anaase dadka ugu da'weyn waxaan leeyahay allow hana kala geyn aamiin waa duco wanaagsan awowyaashii ayaan ka maqli jiray berigii aan yaraa da'da waan isku haysanaaye inaga daaya noo fura shirka oo wakhtiga noo ilaaliya
naga daaya sheekada anagaadna duraysaane shirka noo furo waxaan isugu nimid inaan ka tashano sidaan u wanaajin lahayn xiriirka shacabka iyo dowladda kolay taliya faaraxna wuu joogaa oo isagaa ka hadli doona dowladda iyo shacabku waa kuwa aad u malayso inay kala fogaanayaan haa allayle taas ayaan been ahayn anagu dowladda waxaan ka rabnay inay garab noo ahaato oo ayna badbaadiyaan ilaah baa wax badbaadshe balse ayaga ayaan magan u nahay oo dadka iyo dalkaba hormuud u ah horta dal aan dowlad lahayn dadkiisu ma toosaan waxaa wanaagsan ka dhallinyar ahaan inaan kaalinteena ka qaadanno isku shaqaynta iyo isu soo dhoweynta dowladda iyo shacabka taasina ay ka dhalato kalsooni anigu dadka lamid ma ahi oo waxaan ahay ganacsade dhib badan ayaan ku qabaa waddada u dhexaysa wallaweyn iyo afgooye sababtoo ah hadday amnigeedu xumaado anna ganacsi ii soo mari maayo waatan dhibta keentay shacabkuna dhib ayuu ku qabaa marka waa inaan la shaqaynaa dowladda si aan meesha ugu saarno dadka wax dhibayo aniga ayaa kula qabo waa sax midaasi haddii aan wallaweyn afgooyay tixsiida la iskaga gudbi karin caqabadda ugu weyn ee gobolka shabeellaha hoose haysata waxaad moodaa inay aad u hoosayso dowladda ayaana wax ka qaban karta wase waa inaan ayada magan u noqonaa
waxaa ii farxad ah inaan ka wada hadalno arrimaha gobolkeenna ka dowlad ahaan anigoo ku hadlaya ciidanka waxaan rabnaa inaan mar waliba wanaajino shacabkeenna balse annaga ayaaba ah dad tabanayo oo shacabku idinlama shaqaynayo dhahaya haddiise ay wada shaqaynna dhex marto waxaa fududaanaysa inaan meesha ka saarno dadka ammaanka waxyeeleynayo marka waxaan idin dhihi lahaa gacmahaan isqabsano horta waan idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin sida aad u soo gudbiseen qabadaha jira taliya faarax waan maqalnaye bal aan ku soo dhoweeyo guddoomiyahani aad ayaan u maqlay warkiinna waana wax meesha yaalla ee aan isugu nimid dhammaanteen su'imaatin haduusan jirin waxba nooma qabsoomi lahayn ama waxba nooma soconayaanba